toddobaad olol nadaafadeed ayaa weliba la ka suubiyey deegaanka ato ee hoosado degmada rabdhuur ee gobolka bakool kaasi oo ku qeyb qaadeen bulshada qeybasha shal duwan ee deegaanka maamulka usbuuc kaalada bulshada deegaanka ato ayaa bilaabay toddobaadka ololaha nadaafadeed si korlanka qaada nadaafada deegaanka iyo in bulshada dhakudheer ay walwalbu caafimaad daro ka sheena kora dadka deegaanka gudoomiyaha cusub ee deegaanka ato la hadalay bulshada waliba uuse ka baaqay inay kula shaqeeyaan sidii lin horumarin lahay adeegyada bulshada oo koo kuwata nadaafada faydhowrka deegaanka haqaajiyowka xarumo caafimaad walbarasho garoonkii araha deegaanka gudoomiye ku-xigeenka lamaad arrimaha bulshada deegaanka ato axmed maxamed oo kurin ku hadila sheegay inay muhiimad gaaraya sii doonaan ku shaqeeyowka arrimaha faydhowrka deegaanka raxmaaniraxiim magacaygu waa axmed maxamed sheekhow waa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee arrimaha bulshada garanaysaa toddobaadka waxaan qorshaysanay ololaha nadaafadda aan bilowno alxamdulilaah si fiican baan ololaha nadaafaddana u nadiifinaynaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada deegaanka ato mursal ismaaciil maxamed iyo xukuumada dhalinyarada deegaanka sidoo kale ku hadlay toddobaadka ololaha nadaafadeeda iyo ku wadaan deegaanka ato
bismillahi raxmaan raxiim magacii waa munsar ismaaciil maxamed gudoomiyaha ururka dhallinyarada waxaan mataqaanaa iskugu imaanay inaan olola nadafad sameyno waxaa layidhi intuu qashinka ku jiro cudurka ku jira marka insha allah waxaan rajeynaynaa inaan mar walba saan oo qayb qaadanno nadaafaddu waa imaanka barkiis marka insha allahu tacaala ha laga soo qayb qaataan leenahay maamulka cusub baa insha allah noo hogaaminayay marka aad iyo aad baa u mahadsantay dhammaantiin inta ku jira qashinku waa caafimaadka ku jira hadduu qashinku kaa fogay caafimaadku xanuunku waa kaa fog yahay hadduu qashinku ku dhowyahay xanuunku waa ku dhowyahay marka aad baan usoo dhoweynaynaa maamulka cusub iyo shaqada bilaabatay iyo nadaafadda aad baan usoo dhoweynaynaa
waxaa weeye subax aad u qurux badan maadaama dhallinyaradii ay isku imaatay magaalada nadiifsanaan waa shay aad u qurux badan waan soo dhoweynayaa maasha allah waxaan leenahay guul alxamdulillah rabbilcaalamiin si kastaba maamulka cusub ee sheegay inuu sii wada doono dadaalla ku horumarin lahaayay deegaanka toosada faydhowrka deegaanka idan hagaajiyowka xarumo caafimaad walbarashada iyo garoonka ciyaaraha deegaanka